akhiyaarta assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal saaxiibayaalow anigaa shirkan teleefoonka qabtay ee ma wada dhan yahay dadkii la marti qaaday waxaan u malaynayaa in laydin soo gaarsiiyey waxa shirkeennu yahay waan jeclaan lahayn in aad adiga si kooban noogu sharaxdid haddii aan ka hadlo waxay tahay inay dhibaato ku imaan karto bulshada ku nool xeryaha haddii aysan helin wacyigelin ku saabsan cudurkan haddii aan hadalka ku soo boodo bilow aniga horay baan uga hadlay oo u sheegay saaxiibtay felis sida loogu baahan yahay in dadkaas wax lagala qabto xagga maciishadda iyo fayadhowrkaba waa runtaa safiya waxayse noqotay arrinteennu laba qaawan isma qaado maxaa yeelay karoonaha qof kasta buulkeeduu ku galay markaas cid cid kale warsanaysaba maba jirto haa arrintu waxay noqotay ninkii tiisa daryeela ayaa tu kale ku dara maxaa yeelay bilow adigaaba ka mid ah dadka khatarta wajahaya waayo maalin kasta socod baad ku jirtaa waa runtaa wuxuuse socodkeennu yahay inaan soo aragno dhibaatooyinka ay qabaan dadka naga sii liita arrintanba waxaan ku soo gaarna waa socodkaas bilalaga ma jid helo falisay haddii aad u fiirsatana waa runtiis dee innagu ma soconno isaguna maalin kasta war cusub ayuu noo keenaa hadda iyo dan in wacyigelin toosa loola tago iyo in wax kastoo loo heli karo meel kasta lagala doono waa war fiican maxaa yeelay sida ay sheegeen dadkan way isla quutaan maalin walba qofkii wax soo hela ama ha soo shaqeeyo ama ha lagu soo caawiyee qofka waxa uu soo helo lagama yaabo inuu keligii albaabada soo xirto oo uu cuno arrintaas waa arrin weyn ee waa inaan wixii aan ka qaban karno aanan dib u dhiganin sidaas baan isku ognahay waana isla xidhiidhaynaa oo wixii tallaabo ah ee aan qaadno taleefankan isugu soo sheegi doonnaa arrinkaasu waa sax waana war quban ilaan iskuma iman karne inaan taleefonkaas ku xiriira mooye layskuma iman karo markii aan wax helno iyo markii aan wacyigelinta u aadaynaba waa inaan afafka iyo sankaba xidhannaa gacmogashina aan isticmaalnaa waayahay sidaas baan isku ognahay
ka digtoonow karoonaha dawooyin kaalmaati iyo malaha kiniin wax tara nadaafadda kaamilo faraxalka kow ka dhigo kulamo salaan gacana kooxo hadalkooda daa ku koobnow guriga joog kan kuu dhowaada ka fogow kan kaa dheernaha u dhowaan kuwa kan kale u ka durkaa kol haddaad kuxkuxulayso dadku wuu ku karhaaye kol u qaad xusulkaaga ee kilkisha hoose ka laab ee ku kaay qufacaaga haddii aad kari weydo mid kaleetana hooyo ku kaaftoon safariti ama waraaq keligeed kaa doontaba qaado kulligood isticmaal ee afkaaga korkiisa kolkaas ku daboolo